dhaqlo gacmaha maydha ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada ogyahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dhakhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idinkala dhexbaxo su-aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan iyo warcelinta dhakhtarka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi maxamed maxamuud maxamed mansuur waxaan ku noolahay magaalada garowe ee caasimada puntland khabiirada iyo radio ergo howlwadeenadeedii barnaamijka xogbaraysiga caafimaadka corona virus aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin dhakhaatiirta inta badan waxa ay sheegaan sidee ma lahan coronavirus wax daawo ah sidee bay ugu suura gashay donald trumpka maraykanka ka taliya daawooyinka uu isticmaalay ku caafimaaday mahadsanid radio ergo mahadsanid cabdilaahi maxamed maxamuud oo naga soo wacay magaalada garoobe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulaahi waa sax cudurkan safmareenka covid nneteen-ka ma laha daawo iyo talaal intuba laakiinse waxaa jira daawooyin kaalmaantii qofka u noqon kara oo caabinaya difaaca jirkiisa si isaga caabiyo viruskaas daawooyinkaasna waxaa ka mid ah digsamitazon taasoo ka caawinaysa difaaca jirka iyo barastemol oo iyadana ah hanuun baabiya iyo qanajabiye marka waxaa laga yaabaa in madaxweynaha maraykanka daawooyinkaas qaar ka mid ah inuu isticmaalay balse mar kasta waxaa wanaagsan inaan ogaano in cudurkan covid nneteen-ka uusan lahayn daawo iyo tallaal intuba radio erga kulligin waan isalaamayaa waxaan jooga magacaygu waa axmed cabdullaahi maxamuud waxaan joogaa degmada qardho xarunta gobolka sarkaar waxaan weydiinayaa dakhtarka ama tictorka cudurka corona waa ognahay in ku gudbo siyaabo yaryar oo dhow dhow laakiin maxaa shiikow laysa ilaalin karaa assalaamu calaykum waxmatullahi barakaatu mahadsanid axmed cabdulaahi maxamuud oo naga soo wacay magaalada karkaar haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed cudurkan safmareenka covid nneteen-ka waxaa la isaga ilaalin karaa in la joogtooyo gacmo dhaqidda mar kasta oo aad qufacdo amaan hidhisto haddii aad xanaanaysid qof xanuunsan oo qaba cudurka covid nneteen-ka ka hor iyo kadib diyaarinta cuntada ka hor cunidda cuntada kadib isticmaalka suuliga ama musqusha marka aad gacmahaaga wasaq soo gaaraan ama aad taabato meel wasaqaysan kadib markaad xanaanaysid xayawaanad aad xanaanaysa oad taabato markaad isticmaasho tiishka ku rid fadlan weelka qashinka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad aqufacdo ama hindhisto ama aad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaanin qof qaba calaamadaha cudurka hargebka si fiican isaga karkari hilibka iyo ukunta assalaamu calaykum radio ergo waxaan joogaa gobolka hiiraan gaal ahaan tuulada goobo tuulo ka tirsan jila dore la yiraa magacaygu waa cabdimataan cali xasan waxaan weydiinayaa dhammaan radio ergo cudurka covid nineteen haddii oo loo baadiyo oo loogu yimaado dhakhaatiirka maxaa looga caafimaadi karaa oo aan ka heli karnaa rabta aan joogno waaida salaamaya mahadsanid mataan cali xasan oo naga soo wacay magaalada ama tuulada goobo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa mataan waa su-aal wanaagsan oo loo baahan yahay in wax laga yidhaahdo dadka reer miyiga ah ma helaan adeeg caafimaad oo ku filan waa dadka ugu badan ee u baahan in la siiyo wacyigelin joogto ah ee cudurkan covid nneteen-ka inta uu jiro waayo waa cudur dilaa ah dadka reerimiyiga waxay rabaan inay helaan adeeg caafimaad oo joogto ah dadka reerimiyiga waxaa laga rabaa iyagana inay qaataan talooyinka soo socda in ay kala fogaadaan lana joojiyo oda- odayaasha dhaqameedka shirarka badan ay qabanayaan in gacmaha la dhaqdo labaatankii ilaa biriqsiba mar laguna dhaqo saabuun oomo iyo biyo haddii intaas la waayo waxaa wanaagsan in lagu dhaqo dambaska in aan la taabanin sanka afka iyo wejiga in la raaco talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan raadiyaasha mar kasta ama xilli kasta oo aad taabato xoolaha aad xanaanaysid waxaa wanaagsan in gacmaha iska dhaqdid haddii aad aragto qof qofacaya ama hindhisayo oo weliba si joogta u hindhisa ama qofacayo waxaa wanaagsan in la geeyo meel u gaar ah si cudurkaas uusan u faafin lanala xiriiro goobaha caafimaadka si qofkaas uu u helo adeeg caafimaad oo degdeg ah sidoo kale habeenka guriga jooga ama hooy- hooyada guriga joogta waxaa loogu wacyigelinayaa in ay ku dadaalaan nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed gaar ahaan markay car- carruurta ay xanaanaynayso oo daryeel caafimaad ay siinayso waxaa wanaagsan hooyada inay ku dadaasho nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed gacmana ay iska dhaqdo marka caruurta ay daryeel caafimaad ay siinayso ama ay daryeelayso intuba inta cudurkan covid 19 uu jiro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergu waadi salaam iyo waa maxamuud noo jooga degmada jaralaqsi coronavirus micnaha maadaama lagu xaqiijiyo wadanka waxaa weydiinayaa digtoorka micnaha coronavirus ma loo cuni karaa geedintiga caleentiisa micnaha ma loo cuni karaa ayaan leeyahay radio ergu sheekha su-aalaha bixinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mahadsanid maxamuud oo naga soo wacay magaalada jalalaqsi gobolka hiiraan haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamuud cudurkan covid 19ka daawo iyo talaal intuba midba ma leh midda kale geed hindiga in la isticmaali karo in kale oo daawo noqon karo wax caddeym ah uma hayno balse waxaa jira daawooyin dhaqameed oo inta badan la isticmaalo sida xabada sowdada sanjabiilka iyo kuwo kale oo badan kuwaasoo aan dhib kuu keeni karin markaad isticmaasho inaad ka faa'iida mooye sida rasuulkeena sala allahu aleyhi wasalam uu noo soo sheegay uu noo sheegay xabada sowdada wax kasta waa u dawo waxaan ahayn geerida sidoo kale sanjabiilka asagana wuxuu kaa caawinayaa difaaca jirka inuu xoojiyo mooye dhib kale ma keenayo daawooyinka kale ama daawooyinkaas waad isticmaali kartaa dhib ma keenayaan inaad ka faa'iida mooye asalaamu calaykum radio ergo waa fawsiyo waxaan joogaa waqooyiga guracaal waxaan dhakhtarka weydiinayaa xanuun hargab u eg qufac dhuunta i xanuunaysa waan qufacayaa sanku wax diifa male hindhisyo cuncunaan dareemayaa hargabay ila tahay dhakhtarka bal waxaan weydiinayaa waxa waxa lagu yaqaano inuu si fiican iigu sharaxo xanuunka coronavirus mahadsanidin radio ergo mahadsanid fawzi oo naga soo wacday magaalada guriceel haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda fawziyo fayruskan covid 19 calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun badan waxaa intaas soo raaca in aad weyso dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum magacaygu waa faaban bashiir joogtaa magaalada gaalkacyo waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurka corona hadduu kaa baxo ma kugu soo laaban karaa hadduu kugu soo laabto se saameyn intee leg ayuu kugu yeelan karaa waa mahadsantihiin radio erg mahadsanid fahmo bashiir oo naga soo wacday magaalada gaalkacyo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheeda fahmo arrintaas way dhici kartaa waayo qofka difaaca jirkiisa haddii uu yar yahay wuxuu u nugul yahay inuu qaado cudur kasta fayraskun wuxuu ka mid yahay ama covid 19 fayraskiisa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilama aragtada ah ee si sahlan qofka u qaadi karo qofka ku dhaca cudurka covid 19 oo haddana ka caafimaaday mar kale wuu qaadi karaa inkastoo aan loo hayn xaqiiq rasmi ah balse mid aan ogaano taasoo ah haddii uu cudurka kugu soo laabanayo waxay ku xiran tahay hadba difaaca jirkiisa qofka qofka difaaciisa wuxuu jirka ku qabanayaa howlo fara badan taasoo ka mid ah inuu la dagaalamo bakteriyada soo gasha jirka iyo viruska balse haddii uusan qofka difaaca jirkiisa uusan ficnayn waxaa laga yaabaa in laga awood badiyo oo sidaas mar kale cudurka uu ku qaado taasna ayaa sabab u ah qofka difaaca jirkiisa oo liita qof kasta oo ku dhaca cudurka covid 19ka ama ka kacay waxaa wanaagsan inuu isticmaalo nadaafadda guud iyo mida gaar ahaaneed sida gacmo dhaqadii iyo sanka in la taabanin iyo wejiga iyo afkiisa kuna dadaalo waxyaabaha difaaca jirkiisa xoojiya aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayay su'aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna dhegaysta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah kusoo wici karaan xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamaydha ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta